magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa hay-adda hormuud salaam foundation ugu soo xirtay tobabar boqol arday oo ka mid ah ardayda deeq waxbarasho ee hay-adda gacanta ku hayso tobabarkan oo socday muddo lix maalmood ah ayaa ardayda lagu baray xirfadaha ay ka mid yihiin gargaarka deg dega ah hal abuurka ganacsiga qorista warbixinada iyo maareynta kulamada faadumo aadan iidle oo ka mid ah macallimiinta tobabarka bixinaysay ayaa ka warbixisay waxaa la baray ardayda tababarka wanaagsan ee aad qaadateen ee ku saabsan gargaarka degdega ah ku saabsan ganacsiga iyo hal abuurka ku saabsan sida warbixinta loo diyaariyo sida loo qoro sida loo tafatiro sida nuqulka u dambeeya loo soo saaro sida kulamada wanaagsan loo maareeyo dhammaantood waxay saldhig u yihiin horumarka naftiinna iyo bulshadiinna meelaha bulshadeennu la-dahay waa qaybta qorshaynta iyo maaraynta meelahaana waxaa laga rabaa isbeddelku inuu idinka idinka bilaabmo haddii aad idinku bilowdaan jiilka idinku xigana wuu bedelayaa way sii bedelayaan in mustaqbalkana way socon doontaa keliya waxaan rabaa inaan idiin sheego aqoontan aad qaadateen albaab yar baa laydiin furay tusaalaa laydin siiyey tusaalaha inaad durugsataan ku dhaqantaan gudbisaan intaasaa aan aan ku adkaynaynaa waxaan kaloo idiin sheegaynaa anigu naf ahantayda dadkii canshuurtii soomaaliyeed wax ku soo bartay baan ahay waxaan ka shaqeeyaa in aqoontan aan ilaahay ii fududeeyeen bartay aan gudbiyo idinkana waxaa laydinka rabaa hal eray baa ahaadee inaad ku dadaashaan iskuulaadka inaad si mutadawacnimoa u tagtaan akhlaaqdan wanaagsan ee laydinku tababaraya ee hormuud salaam foundation iyo iyo dadka la shaqeeya ay wadaan ay idin bareen inaad gudbisaan cabdulaahi nuur cismaan guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation oo soo xiray tobabarka ayaa kula dardaarmay ardayda in wixii ay barteen ugu faa'iideeyaan bulshada maanta runtii farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabaddan lagu soo gabagabaynayo tobabarkii idiin socday muddada shanta maalin ah ee aan soo dhaafnay kaasoo aad ku qaadateen duruus kala duwan oo aan isleenahay waxa ay wax ka tari doontaa aqoontiina guud iyo midda gaarka intaba aada waxa u muhiima marka aqoontaas aad barateen aad maanta aad mataqaanaa shantaas maalmood halkan aa u joogteen in aad ka shaqaysaan inaad kor usii qaadaan inaad mataqaanaa aad sii ballaarisaan aad mataqaanaa aqoon kale oo macnaha akhris kale aad ku dartaan kadibna aad bulshada iyo dadka soomaaliyeed aad dib ugu celisaan hormuud salaam foundation markii ay bilaabaysay barnaamijkan deeqda waxbarasho dabcan waxay ahayd arrin oo mataqaana markaas in badan dadka aysan aysan rumaysnayn inay noqon doonto barnaamij deeq waxbarasho oo si daahfuran loogu tartamo ardayda ama qofkii leyn uu ka helayo aqoontiisa iyo dadaalkiisa annaga diyaaran u nahay wax all wixii oo mataqaanaa garab istaag ah iyo gacanka geysasho ah inaan samayno marka waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan rajaynaya insha allah inaan mar kale faraaqay waqtiga kale isu heli doono ha lagu dadaalo kulamada ha lagu dadaalo ballamanka ballan markii la galo qof kastoo manxadanka wax ku jira wuxuu saxeexay caqdi caqdigaas oo saxeexa qof kasto ha ilaaliyo hadda waxaa jirto arday waxaan malaynayaa la siin doono shahaado sharaf oo sanadkii lasoo dhaafay kulamada aan maalin gooynin wax lagu ballamay sameeyey saas waxaa isku ognahay wax lagu ballamo in la fuliyo hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka mid ah hay-adaha ka howlgala soomaaliya iyadoo oo kaalin ka qaadata horumarinta waxbarashada kaalmada dadka dhanta yar ee ku nool gudaha dalka